waxaa weli xal aanan laga gaarin khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumaddiisa maxamed xuseen roble haddaba aqoon-yahanada ayaa ka digaya in khilaafka labadan mas-uul uu dibudhac ku keeni karo dhammaystirka doorashada haddii aanan la xalin haddaba sidee ayaa uu arrinkan muxuu yahay khilaafka labada dhinac sidiis u muuqdaa wakhtigan wariyaha v o eda nuur xasan nuur bukhaari ayaa weydiiyey professor cabdi ismaaciil samatar oo baraka ah jaamacadda minnesota ee dalkan maraykanka kana mid a aqoon-yahanada ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo afrikaba
walaal aada baad umahadsan tahay dhegeystayaashuna way mahadsan yihiin waxa weeye laba qaybood dadka inaan u kala saarno siyaasiyiinta intooda badan iyo dadka kale soomaalida ah dadka kale soomaalidu in badan ayaa xal raadinaysa in laysafkarto raadinaysa in hore loo socdo raadinaysa in waddanku dhismo raadinaysa siyaasiyiinta waxaad moodaysaa intooda badani haykalkoogu inuu yahay ama meesha anigu han fadhiyo meesha gobolkii doonaysa ha noqoto ama madaxtooyada ha noqoto ama meel kale ha noqotee haddaanan anigu safadhiyeyn waan ka camuudaynayaa soomaali marka waxa laysku hayaa waxa weeyaan afartii sannadood way dhammaadeen sharci baa doorashooyinka loo dhigay sigeesi ha loogu dhaqmo ha madax bannaanaadaan dadka codaynaya minxiise iyo baraayayayna jirin marka waxa weeyaan tay soomaali rabtaa waa taas siyaasiyiintuna waxay rabaan mid minxiis leh oy dheeraysanayaan noocay doonayaanba ha noqdaan marka waxaan laysku fahmi doonayn waxa weeyaan runtii mawqifka dadka soomaalida uu joogo iyo dhibaatada hay haysato ayayna siyaasiyiinteenu weli fahmin walaal
waa garta marka khilaafka hadda taagan dhibaato intee leeg ayuu gaarsiin karaa dowladnimada ay hadda haysato soomaaliya
ma wixii ilaahay uu badbaadinayo mise waxay badbaadinayso farsamo bini aadam wixii ilaahay badbaadinayo dee way badbaadsani laakiinse astaanta meesha socota iyo sansahanka socda meesha waxaad moodaysaa siyaasiyiinta intooda badani inayna u aaba yeelayn haddii xataa dagaal meesha ka dhacayo ilaahay kama dhiga marka waxaan isleehay waxa weeyaan dadweynaha gaar ahaan degan magaalada muqdisho ee hadday wiiqan kasii ka weyni yimaado waxyaabaha ugu weyni hay gaarayaan ama baayac mushtari ha noqdaan ama ahlul caqli ha noqdaan ama ahlul cilmi ha noqdaan inay yidhaahdaan nigama yeelano inuu meeshan dagaal ka dhaco waxana waa lagu heshiinaya laakiinse waxa weeyaan siyaasiyiinta gaar ahaan labada qofe meesha isku haystay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sheeganaya mid qadarin karaya ma arag sanadkii hanxamar soo joogay qarannimadu waxay tahay xaqu wuxuu yahay iyo walaaltinimadu waxay tahay marka waxa weeyaan marna way wanaag bay isku ogolaanayaan marna xumaan bay isku ogolaanayaan xumaantii bay isku qabsanayaan wanaaggii bay isku qabsanayaan marka qasdi qarannimo ayaan meeshan jirin walaa waa gartay professor cabdi ismaaciil labaatanka sano ee lasoo dhaafay soomaalidu waxay arkayeen khilaaf maaragtay soo laalaabtay oo u dhexeeyay madaxda sare gaar ahaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka marka maxaa is leedahay khilaafkaasi waa uu u dhaca sidees loogu gudbi karaa wuxuu u dhacaya walaal waxa weeyaan marka sharcigii la dhigtay oo isagu qudhiisu boocbooc iska ah ama ra-iisul baarlamaankuna ixtiraamay ama ra-iisul wasaarihuna ixtiraamay ama madaxweynihuna ixtiraamay midkood markuu ixtiraami waayo kii kalena ma ixtiraamayo taasi waa waxa weeyaan waxa keenaya cudurka taka cudurka labaad waxa keenaya waxa weeyaan hunguriga meesha yaala nin walba inuu sadursi sameeyo ayuu rabaa mid mid wax u ogolay ma jiro ta saddexaadna waxa weeyaan waxaan wixii kala saari lahaa oo ah maxkamadda historia ama maxkamadda sare oo sharci yaqaana fadhiyaan iyo dad khubarahay fadhiyaan oo dad garsoorka sida ilaahay uu soo dejiye u yaqaana in loo dejiyo iyo kiina ma jiraan markaa markhaati waxa weeyaan wax garnaqa ayaa waddankii laga laayahay iyo qaar gartoodii qaata walaal
ma kula tahay in doorashada lagu dhammayn karo lixda bilood ee sanadkan cusub ee labada kun labaiyo labaatanka
walaal waxa weeye doorashadan inta hadhay waxaa lagu dhammayn karaa laba bilood waa lagu dhammayn karaa oo weliba si xaragale loogu dhammeeyo waa hadduu caqli iyo iimaan jiro waayo haddii kale wixii iminka dhammaystirmi lahaa bishii february bishii may bishii julaay bishii octoobar bishii december ayaa socda waana suuragal lix bilood iyo in ka badanba inay qaadato waana suuragal haddii caqliga iyo iimaanka iyo islaamnimada iyo soomalinimadu taliso in wax laba bilood ka yar madaxweyne iyo baarlamaankiiba la dhammaystiro la dhaariyo hawshii haygalaan walaal
kaasi waxa uu ahaa professor cabdi ismaaciil samatar oo bara ka ah jaamacadda minnesota sidoo kalena ka mida dhowaan xildhibaanada la doortay ee dowladda federaalk ee soomaaliya ee aqalka sare wuxuuna u warramayay wariyahayaga nuur xasan nuur bukhaari halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington